ururka al-shabaab ee si weyn maaragta uga jira koonfurta soomaaliya waxay iyagu si aada u aaminsan yihiin cid aan ayaga ahayn oo tala ka qaban kartaa dalka soomaaliya inay tahay wax xaaraam oo kale ah arrinkaasi sideebu u arkaa xisbigiina sinaan iyo cadaalad
shabaab waa alqaacida urur ku dhisan violence dad la laayo hanti la burburiyo cid walbo lala dagaalo xasilooni xumo marka uma arko ururkaas inuu yahay urur innaba ha yaraatee talada dalka qaban kara waa urur u baahan in laga qabto runtii dalka iyo meel kasta ay joogaan caalamka in laga qabto maslaxad soomaaliyana ma hayaan waxaa wata wada shisheeye waxayna u taagan yihiin inay burburiyaan ama ama dhibaateeyaan shacabka soomaaliyeed ay ka dhigaan waxay dilaan iyo waxay gacmaha iyo lugaha iyo kulli maaragtay ka gooyaan maalin walba waad arkaysaan waxay qarxinayaan shacabka dad masaakiin oo bagalabkan yeemiina soo dhex dhigayaan waa tan ay qarxiyeen meeshii ahayd kasiibada tiyaatarka oo ay ku dileen ama kulaayeen dad maxaa waxba garabsan marka haddee dad saas u dhaqmaaya oo violence ah oo dadka leynaayo xasuuqaya anugu maba garanaya oo meesha ay dadka geli karaan haddii laakiin ay yidhaahdaan hubka waa dhignay cid dambe dhibaato u geysan mayno oo maaragtay taasi waa hawl kale oo maaragtay kulleyba wejigeeda wejigeeda leh laakiin hadda siday u dhaqmaayaan iyo meelaha ay qarxinayaan iyo shacabka ay leynayaan iyo waxa ay wadaan waa waa waa culays weyn oo runtii dalka soomaaliya ku ah caqabad dhanka amniga
mudane farmaajo waxaan doonaya inaan ku weydiiyo xisbi kasta marka uu isu soo sharaxayo ama mas-uulkiisa uu talada imaanayo waxa uu sheegaa inuu dadka wanaag iyo waxyaabo fara badan uu u qaban doono haddaba maaragtay xisbigiina sinaan iyo cadaalad amaba tayar loogu yeeri karo sida aad ii sheegtay maxaad u haysaan shacabkood usoo bandhigaysaan oo maaragta aad u qaban doontaan haddii la idin doono
horta annagu ku imaan mayno xisbi ahaan oo haddii dhacdo inaan soo galno saxada ee siyaasadda iyo tartanka annagu ma dhehayno waxaan idhaahdaa tayo tayo ahaan hanoo doorto annagu waxaan ku soconaynaa markaa shaksiyaad maxaa yeelay shuruucdii xisbiga xisbiyada weli lama ansixin oo horaan uga hadlay aniga markii shuruucda xisbiyada la ansixiyo oo dowladdu iyo baarlamaanku ay isla isla meel dhigaan kadib baa markaas la furi karaa ee xisbiyada annagu sababtaan u samayno xisbi ama urur aan u samayno waxay waxay tahay inaan base galno dad nagu fikrada ahna aan maaragtay xubno firfircoone ka noqdaan dadkii soomaalida ahayd aan isugu ururino meel kasta ay joogaan qaarsan dadka professionalka ahaa oo farsamo yaqaanada ah ama aqoon-yahanada ah ama waddaniyiinta ah ama dadka soomaalida ah mid ahaan oo runtii labaatankii iyo koodii sana soo dha wax badan bartay weeye annaga ujeedadeena inaan isku aruurino aan raacno soomaali dhibaatooyin badan baa lasoo maray waa lasoo arkay dad kala duwan hadday noqoto dadkii ciidamada ahaa ee qaabkood maaragtay kasoo qayb galay xarbu ahalkii hadday noqoto urura diimeedka oo hadda aan arkayno shabaab waxa ay dalka ku hayso iyo dhibaatadii ku wado warlordkii waa lasoo arkay marka hadda waxaan raadinaynaa marka dadkii wanaagsanaa soomaalida ahaa ururkaan raadinaya marka annagu kolleyba ujeedadeenu waxay tahay in aan helno base dad nagu fikrad ah laakiin nagama aha inaan intaan lasu istaagno aan leenahay dadka ha loogu boodo say ahaan ha loogu boodo oran mayno kolleyba musharaxiin iyo iyo meelab iyo iyo iyo iyo jagooyin kaleo kala duwan dadka usoo istaagaya waxay ugu soo istaagi doonaan shaksi ahaan iyo individual ahaan ma aha wax ay ku jirsan yihiin magac ahaan xisbiga taya ma aha mahadsanid Eh, mudane farmaajo waxaan doonayaa inaan waxyar iyadana kaa idhaahdo eh, mar haddii aad qaabka noocaasiya doonaysaan in aad maaragta uga qayb gashaan sida aad sheegtay oo ah in in shaksi shaksi individual aad uga qayb gashaan oo shaksi noqonaysa afka ingiriisiga eh, ama afka soomaaliga aan idhaahde eh, waxaan ogsoonnahay ummadda soomaaliyeed waa shacab daalan oo dhibaataysan oo murugo badan soo arkay oo dhowr iyo labaatankii sane aan kusoo gudubno murugooyin iyo dhibaatooyin iyo masiibooyin fara badan ay isaga dabamareen Een, qolyo waliba markii ay imaanayaan ama qarash bay soo dhiibaan ama qaab bay ku yimaadaan kadibna aad iyo qaylo iyo dhibaata ka timaada idinku ma qorsheynaysaan inaad kharash bixisaan si maaragta la idiinsoo doorto ee maaragta shaksiyan anuu ku weydiinay mudan Eh, horta eh, haddii aan go-aankaas qaadano eh, waxaan kuu sheegayaa imtixaan waa ka soo horjeednaa qarshaad lagu bixinaayo in xildhibaano la siiyo si ay u doortaan eh, ama doorasho looga helo ama cod looga helo waxaan ognahay in xukuumadihii soo maray eh, eh, macnaha dhaqamadaas ay ka jireen waxay dhexalgelisay runtii markaasi in la helo dowlado een, runtii isbedbedel badan ama khilaafaad badan inuu soo maro een, marka ee, xildhibaanadii markaasi ee wax dooranaya naftigoodii ay xisaab ku waayaan mushaharadoodii iyo xuquuqdooda ku waayaan ee, xitaa ayla xisaabtami waayeen dowladihii een, ay iyagu soo doorteen een, qaarkood badan lagu dilay qaarkood lagu dhaawacay qaarkood kaneeco iyo dhibaatooyin iyo cudurro ay maaragtay ku baaba'een marka hadda waxaan kula talinayaa kolleyba dadka imaan doona laga soo bilaabo horta oday dhaqameedyadu inay keenaan dad wanaagsan oo taya leh oo laga waantoobo ama wax laga barto wixii hore oo la soo maray xildhibaanadaas imaan doona naftigoodu in aysan noqon xildhibaano ma fiiriya waktigaas ay joogaan ee ay fiiriya muddo dheer ee maxaa yeelay ee haddii xildhibaanadii labada labadii kun iyo wixii ka dambeeyey aad ay u shaqeyn lahaayeen oo ay dooran lahaayeen naftigooda hogaamiyaal tayo leh oo ama speaker dheh ama guddoomiye baarlamaan dheh iyaguna markaas ay dooran lahayn dowlad naftigeeda tayo leh waxaan hubaa inay tobankaas sano waddanka maanta meel kale uu joogi lahaa mushaharooyin ay qaadan lahaayeen oo joogto ah in ay xafiisyo lahaan lahaayeen in ay shaqaalo u shaqeeya lahaan lahaayeen oo xafiisyo uga shaqeeya Een, taas waxay ku xiran tahay iyagoo dowlad wanaagsan doorta shakhsiyaad wanaagsan oo tayalahi doorta aysan marnaba fiirin sandareero ee maalin iyo laba maalmood uu qofku ku noolaan karo inuu fiiriyo afar sano ka bacdi haddii ee, dowladda lasoo doortay ay noqon karto afar sano inuu ku xisaabtamo afartaas sano inuu mushahar joogta ah u qaato inuu xaqiiq helo in maxaan ku rahdaa uu noqdo qof xildhibaana oo ku shafan jagadaasi uu ee, uu hayo xilka dowladda iyo guud ahaan shacabka hagaag een, xisbigiinan ee, maaragta aan eh, marna odhan karo een, tayo eh, sinaan iyo cadaaladka uu yahay een, magaciisu sidee buu u arkaa hanaanka een, min raas kaboni ilaa iyo raas xaseen sidee baad u arkaa waxaan aragnaa annagu waxaan leenahay toban ee, qodob uu ka kooban yahay xisbigeenna Ee, haddaad website gasho waxa weeye ee, tayo party ee, dhibic o r g ee, weeye markuu qofka galo wuxuu arkayaa principalka ama mabaadida xisbiga mabaadida xisbiga kow waxaa ah een, in een, qofkii soo galaayo uu aaminsan yahay midnimada soomaaliya Een, midnimada soomaalidu waxa weeye markaasi inta soomaali hadda ay tahay in ay hal tahay dadku waalaheena ah ee somalilandna la raadiyo oo lala hadlo oo lala shaqeeyo oo arrimahay sheeganayaan iyo een, maxaan ku raahdaa grievansigooda la dhegaysto een, lagana xaal mariyo Ee, ummadda waalaha soomaaliyeed waa dad ku dhaqan ah Ee, dhulkeenu dhul aad iyo aad u weyn ma aha dadkeenu dad aad u badan ma aha waa nagu filan yahay Ee, kheyraad waa leeyahay dhulkii waxaa loo baahan yahay oo keliya dadka soomaalida ah in la isfahamsiiyo la wada hadlo inay tahay midnimada iyo qaarnimada soomaali in la ilaaliyo ay tahay wax muqadas ah biyo kaba do-aan ah marka waxaan aaminsanyahay midnimada soomaaliya xisbigana kasoo aaminsan yahay hage waxaa jirta dadka soomaalida waxay isu soo jireen haldhaan fara badan oo ay ku jirto qabiil ha ahaato ilmo adeer ha ahaadeen aakharkii waxay isugu yimaadeen hanaankii iyo diinta waa kuwa isku jira sideebu u arki doonaa ama uu uga gudbiyi doonaa xisbigiinan sinaan iyo cadaalad amaba tayo haddii laydin doorto
xisbigaani runtii dadka wada ama dadka aan raadinayna wasaan kuu sheegay waa dadkii labaatan iyo kowdii sano soomaaliya maxaan ku raaxdaa aan ka qaybgelin dhibaatadii ka dhacay waddan walba waxaa badbaadiya dadkiisa professionalka ah ama managementga yaqaana si wax loo maamulo maskaxda leh ay intaasna u raacsan tahay daacadnimo iyo cadaaladna leh wax alla wixii dhibaato ah soomaaliya sababta usoo mareen waxay ahayd waxaa laga tegay cadaalad dalda laga tegey waxaa laga tegay midnimadii dadkii waxay u bateen qabyaalad qabyaalad macnaheeduna waxay tahay qaybsanaan iyo iskhilaafid iyo iyo iyo iyo danaysi marka waxaan isleeyahay haddii ay dhacdo in ururkan dad ka mid ah shaksiyaadka u ordi doono hadday dhacdo in aan ku soo celin doono ama aan barmoodgarayn doono ama aan ka hadli doono sidii ummadda soomaaliyeed qualitigeedii iyo tayadeedii loo soo celin lahaa dad soomaaliya waa dad wanaagsan runtii oo shacbiyada soomaaliya waa dad wanaagsan adkaysi badan haddana waxaa inta noogu darsoomay oo aan baranay labaatankii sano khaldaad badan oo aan sameynay marka haddii aan ka waantoono ka waantoono khilaafaadkaas ilaahayna aan u noqono dadkeena wanaagsanna talada loo dhiibo ilaahayna la tawakasho waxaan aaminsanahay waddankeenu dhibaatada ka bixi doona haddii ay ugu yeesho waa tahay mudane maxamed cabdilaahi farmaajo haddii aan su-aal shaksiyadeed aan kuu soo rido adugu waxaa tahay nin haatan haysta dhalashada dalka maraykanka haysta baasaboorkii deganaashihii shaqaysan kara guri xaas caruur waxbarasho shaqaale intaba ku haysta maxaa kugu kalifaya qaraxa maaragta qaxootiga gaajada iyo baaba-a dal murugo noocaasi ay ka jirta inaad u dhiirato maxaa kubadaya kugu kalifaya maad qabowgan ka joogto waa si waa sahal waa waa loo arki karaa arrintaas sheegtay waddankan aan joogno aada sheegayso oo aadtaasa raaxa ku sheegtay dad baa usoo dhintay dad yaa usoo orday dad yaa u dadaalay oo sacrifice ku sameeyey in ilmihii ay awoyaasha u ahaayeen oo hadda nool ama ama abayaashii u ahaayeen inay helaan noloshaa oo weliba inta noloshooda ka badatay annagii nagu siiyey inayna deganaashahoodii iyo noloshoodii aan la wadaagno marka haddee waxaan wax u baranay dalkaas waa ku soo waa ku dhalanay waa ku soo kornay waan kusoo baranay marka in dib loogu noqdo qof walba oo soomaaliya damiir leh in uu yidhaahdo waxaan celinayaa deentii lagu lahaa ama abaalkii yaan rabaa inaan qayb ka celiyo waa loo baahan yahay annagana runtii taasaana wadda anigana taasa ay wadda hadday dhacdo inaan meeshii tagno inaan dhaahno waxaan waxaan raadinaynaa in dalka aan dhibaatada ka saarno oo aan raadino dad wanaagsan oo shaqeeya sidii aan yeelnay markii aan meesha joogay dad daacad ah dad soomaali fiican ah dad nabadda ka shaqeeya oo peaceful ah dalkiina nabad keena wadamada deriska ahna nabaddaas gaarsiiya oo la dhaqma oo si deris wanaag ah maaragtay ula noo ku taliya in loola noolaado iyo caalamka guud ahaan marka waa waajibaadna saaran aniga ma ahay keligay qof walboo soomaaliya ah saaran haddii aan waajibaadkan la qaadan haddee kulliba xaalad hadda ku jirta xaalad hadda ee dalka ku jirto yaa la rabaa inuu ka saaro haddii qof walba yidhaahdo anigu ma geli karo nolol fiican baan haystaa ma aadayo yaa la rabaa inuu sacrifice qaato uu ka saaro marka ku kulligin waajibaad baa naga saaran haddii ay ku yidhaahdana waa waa waajibaadkiis waa qaadanayna
mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ugu dambeyn waxaan doonayaa bal inaan ku weydiiyo adigoo hawshan ummadda ama shacabkii soomaaliyeed u haya haddii aad ku geeriyooto maxaad uga tegaysaa mustaqbalka taariikhda ummadda soomaaliyeed
runtii qof walba waktigiisu leeyahay qof waktigiisa dhaafaya ma jiro qofkii alla dilaa yaa dhinta anugu meesha waa soo joogi haddana waa isan halkaanaan joogaa halkaanaan ku dhiman kartaa haddii taala timaado malakumuus meel kugu deynayo ma laha dadka xagga joogaa aad sheegtay shabaab iyo wax lamid ah waxay dili karaan iyo waxay dhibaateyn karaan ma jirto wax wax dila waa alle waktigii qofka waktigiisa hadduu dhamaadana waa dhammaaday marka haddii taas qofku ka baqaayo haddee waddan waxba kama qaban karo waxaa loo baahan yahay sacrifice waxaa loo baahan yahay in meeshii la tago waxaa loo baahan yahay in la muujiyo in diyaar la yahay haddii ay dhacdo in aan meeshii waxba ka soo bixin ama dadku dadka yimaada baarlamaanka ah ay door bidaan in wixii hore oo hore u jiri jiray ay dib ugu noqdaan oo ay door bidaan labadii kun wixii dhacay labadii kun iyo afartii wixii dhacay wixii kadib dhacay inay horay u wadaan oo yidhaahdaan wixii hore waa okay hadda taasii mas-uul iyagaa ka ah wixii ka soo baxa iyagaa ka mas-uula laakiin waxaan u sheegaya mar walbaba in dad tayo leh oo wanaagsan oo soomaali ah la faabiyo lagana soo qaybgeliyo siyaasadda taas waxay keenaysaa dhiig cusub iyo energy cusub oo weliba keeni kara dad badan oo wanaagsan dibadda ama gudahaba ka howlgeli kara oo hawshaasi dawladda qayb ka qaadan kara taasna waxay ku imaanaysaa in baarlamaankaas cusub oo imaan doona in uu taariikhdii dib u fiiriyo wixii dhacay wixii qabsoomay iyo waa wixii aan qabsoomin wixii aan qabsoomin hadday arkaan ay dib ugu noqdaan haddii iyagaa tamuusuula sababahay u qabsoon waaye haa
mudane akhiira shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan daafaha dunida iyo kuwa ku sugan gudaha dalka soomaaliya adoo si toosa ula hadlaya maaragta oo ay warbaahinta caalamka kaayara kaala socon doonaan haddii waa laka dhigo si deg dega maaragta maxaad ugu baaqi lahayd ad gaarsiinad shacabka soomaaliyeed waxaan ugu baaqi lahaa waa shacab ad adag waa shacab dadnimo leh waa shacab adkaysi leh waa shacab soo dhibka dhibadaatooday laakiin waktigii dhibka waxay la tahay ilaahay inuu ka saari doono ummadahan hore u maray way soo mareen dhibaatooyin iyo kuwaan kuwo ka daran laakiin waxay isticmaaleen caqli oo waxay yidhaahdeen si aan wixii hore loogu noqon hala sinay wax ka duwan marka waxaan shacabka soomaaliya u sheegi doonaa aan u sheegayaa in ay mar walba ka fakeraan sidii dadka kalawaalahooda ay ugu naxariisan lahaayeen iyadana ugu naxariisan lahaayeen dowlad kasta oo timaadana ay ula shaqeyn lahaayeen oo gacan siin lahaayeen kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee dowladdii kumeel gaarka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo islamarkaasina ah xogeyaha guud ee xisbiga tayo oo booqasho ku yimid magaaladan boston ee stateka amaba gobolka massachusetts ee dalkan maraykanka anigoo ah cabdilxakiim cumar jimcaale ayaa waxaan waraysi kula yeeshay hoteelka uu magaaladan boston ka degan yahay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo waxa uu shacabka soomaaliyeed galabta kula hadlay fagaaro weyn oo ku yaala isla magaalada ton boston ee dalkan maraykanka cabdilxakiim cumar jimcaale boston u s a